gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane doctor xasan maxamed xuseen mugaab ayaa dhahfuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe oo ay u fadhiisteen arday gaaraysa afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal arday munaasabadda furitaanka imtixaanka waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee agaasiga waxbarashada gobolka banaadir maxamed yuusuf taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir saraakiisha qaabilsan imtixaanaadka iyo madax kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir agaasimaha guud ee agaasiga waxbarashada gobolka banaadir maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey furitaanka imtixaanka waxaa maanta si rasmi noo bilowday imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad kaasoo maanta oo bisha sagaal ay tahay bilaabanaya dhammaanayana bisha labiyo tobanka bisha khamiista soo socota labiyo tobanka bisha waxaa tirada ay ka qaybgelaysa ardayda nooga qaybgelaysa waxay leeyihiin afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal waxaa lab ah labayo labaatan kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo sideed waxaa dhadig ah siddeed iyo toban kun siddeed boqol iyo lixdan waxaad kaloo raacsan tiro baayaha gaarka ah oo soddon iyo laba ah waxaa ilaahay mahaddiisa inaa maaragtay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir intooda badan imtixaan ka dhici doono waxaa kaloo mahada in dhammaan ciidanka ciidanka boliiska ciidanka amnigu ay sugayaan maaragtay amniga iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo sidii uu ugu dhammaan lahaa si nabad inuu ugu dhammaan lahaa imtixaanka doctor xasan maxamed xuseen muugaab guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in uu kor u qaadi doono tirada iyo tayada waxbarashada gobolka banaadir si ardayda ay u helaan waxbarasho tayo leh isagoona guul u rajeeyey ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe runtii maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharaf weyn ayayna ii tahay in aan ka soo qayb galo munaasabaddan qiimaha iyo qaayaha badan oo aan ku daafurayo imtixaanka shahaadiga ee fasallada dugsiga dhexe gobolka banaadir waxaan u rajaynayaa ardayda ka qayb qaadanaysa oo tiradooda gaarayaan afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal arday waxaan u rajaynayaa guul oo u horseeta mustaqbal ifaya sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo waalidiinta ardaydaas oo runtii dadaal dheer ku bixiyey inay ardaydooda iyo ubadkooda ay soo gaaraan halka ay maanta taagan yihiin waxaan ugu baaqayaa inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan ayaguna siday ardayda u dhammaystirtaan yacni halgankooda yacni waxbarasho waxaan rabaa inaan yacni halkan ka caddeeyo in maamulka gobolka banaadir oo aan aniga hormuudku ahay xilligan oo aad iyo aad u fahamsan yahay qiimaha ay leedahay waxbarashada ubadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan muqdisho sidaas daraaddeerna maamulka gobolka banaadir hore wuxuu u horgeliyey konton iskuul oo lacag la'aan ah oo laga hergeliyey oo ka furan oo shaqaysa dhammaan labaatanka degmo ee gobolka banaadir muddada aan xilka xafiiska joogo waxaan ballan qaadayaa in aan arrintaasi sare u qaado oo aan iskuul intaas ka badanna aan yacni dhisno kuwa cusub kuwa burbursanna aan dayactirno inshaa allahu tacaala sidaas daraaddeed waxaan baaq u dirayaa dadka ku sugan xarumaha waxbarashada ee ku yaalla maamulkan gobolka banaadir waayo waxaan doonaynaa inaan xarumahaasi dayactirno oon howlgelinno inay u diyaargaroobaan inay si wanaagsanoo sharaf leh ay ku banneeyaan haddii ilaa yidhaahdo annagana waa kala qayb qaadan doonaa imtixaankan u furmay ardayda dugsiga dhexe ee gobolka banaadir ayaa noqonaya sanadkii lixaad oo uu maamulka gobolka banaadir si madax bannaan u qabto imtixaanka